asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha dalson qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah al-shabaab uu biirisay warkii heedda nisa ee ahaa inay qorsheynayaan dilka madaxweyne farmaajo wasaar maxamed xuseen rooble beesha caalamka war ka soo saartay khilaafka rayad doorashooyinka soomaaliya mareykanka oo madaxda dowlad goboleedyada jubbaland iyo hirshabel loogu baaqay inay si deg deg ah usoo dhammaystiraan kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad guddiga doorashooyinka heer federaal oo maalintii shanaad la filayo inay bixiyaan shahaadada xildhibaanimo ee baarlamaanka soomaaliya iyo xaalad nololeed ee barkacyaasha ku nool gobolka jubbada hoose oo laga deernayo
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo talaado ah waa subaxnimo arbacaha taarikhdan waxay ku beegan tahay lixda bisha abriil laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran axmed cali maxamed axmed jaaj ayaa farsameynaya anigu cabdinaasir maxamed maxamuudna waa idinla socodsiinayaa faahfaahinta qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran al-shabaab ayaa markaa ka hadashay warkii kasoo baxay nabad sugidda soomaaliya oo ay ku sheegtay in kooxdaas ay maleegayaan shirqool ay ku dilayaan madaxweyne farmaajo wasaare maxamed xuseen rooble qoraal lagu daabacay warbaahinta taageerta al-shabaab ayaa lagu sheegay in sirdoonka soomaaliya aysan awood u lahayn inay ogaato xogta kooxdaas sarkaal shabaab ah oo la wareystay ayaa sheegay inuusan jirin sheegashada nisa wuxuu xaqiijiyey in mar kastaba bartilmaameedka ay u yihiin xubnaha dowladda waa wax aada loogu qoslo runtii nise waxa ay ogaan weysay markii aan mas-uuliyiinta iyo saraakiishooda xafiisadooda iyo xarumahooda ugu dhacanay waxayna ogaan waayeen markii aan iriis wax runtiisa isaga oo shir kula jira xubnaha maamulkiisa oo ku beegsanay waxay ogaan waayeen markaan isbuucii horena xalna u dhacnay waa sida markaa sarkaalka u hadlay ma garan karno halka ay ka keeni karaan awoodda ay ku ogaan karaan howlgal aan ku beegsanno labada nin ee ugu tunka weyn ee dowladda waxaan ku xaqiijinayaa inaysan ninkaas lahayn nimankaas lahayn awooddii iyo kartidii ay qorsheynayeen ay ku ogaan lahaayeen ayuu yidhi sarkaal al-shabaab u hadlay oo markaa beeninayay warkii hay-adda nise kasoo baxay ahaa inay qorsheynayaan dhaqaarijinta madaxweyne farmaajo wasaar maxamed xuseen rooble sarkaalka al-shabaabka oo magaciisa ahaa markaa sabab amni darteed u qariyay ayaa dhinaca kale meesha ka saaray inuu jiro magacaas sarkaal shabaab ah oo la yiraahdo maxamed maahir wuxuuna tilmaamay in mas-uuliyiinta dowladda iyagu markaa dhexdooda ay israasanayaan hadalka kasoo yeeray sirdoonka wuxuu nolo muuqda mid salka ku haya mushkilad dhexdooda ah oo ay nisa diyaarisay qorsho kalan ah qaar ka tirsan madaxda ugu sarsan dowladda inkastoo ay madaxdu iyo saraakiisha marar badan bartilmaameedkoodana u yihiin buu yidhi haddana ma aqbalayno in ay dhibaatooyin dhexdooda ah annaga nala soo doontaan ayuu hadalkiisa sii raaciyay sarkaalkaasi al-shabaabka ahaa si kastaba ah al-shabaab jawaabta ay markaasi si kastaba jawaabta al-shabaab ayaa sii kordhinaysa tuunka ka dhashay qoraalka nise ay siyaasiyiinta hadda siyaasiyiinta badan ay ku macniyeen hanjabaad toos ah oo kan ah ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble inkastoo hay-addan warsogada iyo sidoon qaranka soomaaliya ee nisa ay markaas ay sheegtay in ay madaxda la wadaagtay macluumaadka ah in al-shabaab ay qorsheynayaan dilka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka mareykanka ayaa madaxda dowlad goboleedyada jubbaland iyo hirshabelle ugu baaqday inay si deg dega ay usoo dhammaystiraan kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya dowladda mareykanka qoraal ay soo saartay ayaa waxaa markaa loogu baaqay maamulada hirshabelle iyo jubbaland ee kuraas ku harsan in sida u dhaqsaha badan ay usoo gabagabeeyaan safaarada mareykanka ee magaalada muqdisho ayaa madaxda dowlad goboleedyada jubbaland iyo hirshabelle ugu baaqday inay soo dhammaystiraan kuraastaasi hirshabelle iyo jubbaland ayaa ah labada maamul goboleed ee keliya aan weli soo dhamaystirin kuraasta golaha shacabka iyadoo jubbaland ay ku harsan yihiin lix iyo toban kursi halka hirshabellena ay ku dhiman yihiin ilaa iyo soddoba kursi waxaan ku buurinaynaa madaxweynaha hirshabelle cali guudlaabe iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed wadbe inay si deg dega usoo dhamaystiraan kuraasta ka harsan baarlamaanka ayaa lagu yeeray qoraalka xalay kasoo baxay safaaradda mareykanka ee muqdisho qoraalka ayaa lagu sheegay waxaan rajeynaynaa in afar tobanka bisha abriil la dhaariyo xildhibaanada cusub waxaana ku buurinaynaa wadahadal iyo tanasul in si deg deg ah loo xaqiijiyo ama loo dhammaystiro wax walbao markaa caqabad ahna laga gudbo baaqa mareykanka ayaa daba socda qoraal kasoo baxay oo markaasi baaqa mareykanka ayaa markaas imaanaya xilli weli dhinacyadu ay ku harsiyiin maamulada jubbaland iyo hirshabeelle qoraas qaarkood oo markaa aan weli dhammaystirin dhinaca kalena aan ku laabano warkii beesha caalamka oo dhankooda ka hadlay arrimaha ku saabsan khilaafka iyo muranka hareeyey guddida doorashooyinka iyo guud ahaanba soomaaliya waa kan cabdinaasir al cadaale
beesha caalamka ayaa waxa ay ku baaqday waa beesha caalamka ayaa waxa ay baaq u dirtay madaxda soomaalida ah in ay si deg deg ah usoo gebagabeeyaan doorashada iyadoo la raacayo tallaabooyinka wax ku oolka ah ee laga maarmaan ku ah geedi socodka arrimaha doorashooyinka soomaaliya war qoraal ah oo kasoo baxay beesha caalamka ayaa waxaa lagu yiri dowlad goboleedyada hirshabelle iyo sidoo kale dowlad goboleedka jubbaland oo keliya ayaa weli dhammaystirin geedi socodka doorashada golaha shacabka waxaana boorinaynaa in ay sidaasi sameeyaan iyagoona sida ugu dhaqsiyaha badan looga baahan yahay inay usoo dhammaystiraan doorashada golaha shacabka ee haatan ku harsan labadaasi maamul waxaana sidoo kale ay kula dardaarmeen in doorashadaasi ay noqoto mid xor iyo xalaal ah oo labada dhinac ay si wanaagsan uga shaqeeyaan beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay qaladaada ay hareeyeen doorashada islamarkaana lagu fashilmay xaqiijinta aqoondada haweenka taasi oo ay sheegeen in heshiisyadii horey lagu heshiiyey ee ahaayey in qoondada boqolkiiba soddonka ee haweenka la ilaaliyo la baalmaray haatan ay muuqdaan daldollo waaweyn kuwaasi oo muujinaya in laga tegay qeybtii haweenku ay ku lahaayeen doorashada waxaana beesha caalamku ay qartay in ilaa iyo hadda kuraasta la doortay aysan si wacan kaga soo dhex muuqan haweenku waxaa sidoo kale soo taraya khilaafka ka taagan doorashada soomaaliya ee soo jiitamayay tan iyo sanadkii hore iyadoo ra-iisul wasaare roble uu shaqada guddiga doorashooyinka ka eriyey laba xubnood digniin ka dambeysna uu u diray xubno kale ee waa xubnaha kale ee guddiga ka mid ah kuwaasi oo haatan uu sheegay in ay ku mashquulsanaayeen carqaladeynta arrimaha doorashooyinka dalka ee isaga uu mas-uul ka yahay sidoo kale maamulka koonfur galbeed isna waxa uu sheegay in gebi ahaanba uu joojiyey wadashaqeyntii arrimaha doorashooyinka ee kala dhexeysay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaana goor sii horeysay gaaray magaalada baydhabo xildhibaano ka tirsan kuwa n dhowaan lagu doortay baydhabo iyo sidoo kale baraawe kuwaasi oo muqdisho tegay si ay haatan u muujiyaan garabka maamulka koonfur galbeeda
asan cadaala dhinaca kalena qorada falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa waxa ay markaa ka hadlayaan arrinta hay-adda nisaa qoraalkii ay shaaciyeen iyo beenintii al-shabaab oo dhowr mar sidan oo kale ay u beeniyeen al-shabaab war ay dowladda federaalka ee soomaaliya hay-adda nisaa ee suudaanka qaranka ay baahisay oo al-shabaab ku saabsanaa haddaba falanqeeye ismaaciil daahir cusmaan taliin ku-xigeenkii horeyaadda nabadsugo darsidoon qaranka soomaaliya nisa ayaa sheegay in markaas ay tahay arrin aada lala yaabo in hay-adda nisa oo ah hay-adda ugu weyn ee surdoonka dalka ay qoraal ay baahiyaan ay markaa al-shabaabna ay ka horimaadaan ama ay biyaan oo ah markii labaad ee dhacday taa oo horey ay u sheegeen al-shabaab in kiisiiraan ay iska fogeeyeen haddaba waa keen ismaaciil daahir cusmaan oo arrintaas ka hadlaya
waa su-aal meesha ku jirta haddaan ku xasuusiyo saaxiibkeeyo waa markii labaad oo kooxda al-shabaab ay beeniyaan war ka soo baxay dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa beeninta maanta waxaa ka horeeyey beenintii hore ay beeniyeen markii ay sheegeen nisa in ikraan tahliil ay dishay kooxda al-shabaab warka ka soo baxay nisa waxa uu ahaa war fashil ah oo saddex qayboodba ku fashilmay kaasoo ay kuwaasoo kala ah kow in aanay meesha jirin aqoon sirdoon oo hay-ad ay noqotay hay-ad halaqmareen ah labo in qorshe ay waday ama ay maleegayeen hay-adda nabad sugidda oo fashilmay oo ay isaga bari yeelayeen in ay maaragtay dusha ka saaraan in kooxda al-shabaab ay bartilmaam bartilmaam bartilmaam bartilmaameysadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudaheleedkiisa dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee xilgaarsiinta ah ujeedkooduna waxa waaye kow in ay marin habaabiyaan shacabka soomaaliyeed labo in ay ku qariyaan fashilka qorshooyinka guracan oo ay ka damacsanaayeen in lagu qalqalgeliyo arrimaha doorashooyinka kuwaasoo la rabay in falal maaragtay amni xumo ah magaalada muqdisho laga sameeyo si dusha looga saaro kooxda al-shabaab balse markii lagu ogaaday al-shabaabna ay beenisay ayay soo saareen warkan ay soo saareen kow horta waxa waaye xogta noocan oo kale ah ma aha xog loogu talagalay in shacabka lala wadaago haddii ay run tahay taasaana kuu sheegaysa xogtan inaanay ahayn mid run ah laakiin oo ay rabto hay-adda nabad sugidda inay isaga bariyeesho kadib markii ay ku fashilantay qorshayaal socday oo la rabay in amniga doorashooyinka lagu qalqalgeliyo isku tuurtuurna ma aha kooxda al-shabaabna maarata ma aha markii ugu horreysay oo ay beeniyaan war ka soo baxay oo lagu qoray boga twitterka ee niise lagu qoray ma aha waa markii labaad waxna keenaya wax kale ma aha kooxda al-shabaab waxay sheegeen maaragtay in xogahooda aysan heli karin maaragtay niise aysan heli karin waxay kaloo sheegeen in bartilmaameedyadii ugu dambeeyey oo ay xalana ka mid ahayd iyo weeraradii guracnaa oo lagu lagu qaarijiyey madax sare oo dowladda federaalka ka tirsan intaba ay ogaan waayeen siday ku ogaan karaan hadday hadduu bartilmaameed ay noo yihiin madaxweynihii ra-iisul wasaaraha ujeedkooda waxay ahayd inay bayaamiyaan in warka ay qortay nise ay qortay uusan ahayn war run ah oo ay war war maaragtay iyaga maskaxdooda ka keensaday
weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ayaa maalintii shanaad la filayaa maanta inay bixiyaan shahaada xildhibaanida baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya waxaana ilaa iyo maalmihii lasoo dhaafay guddiga ay bixinayeen shahaadad bixinta xildhibaanada iyo adhikaarka ee markaa golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya waxaana markaas inta badan ay guddiga xaqiijiyay inay qaateen boqol iyo soddon iyo laba xildhibaan ka badan oo ah markaa dhinacyada kale ee dhimanna ay ugu baaqeen in suuq naqsiyaa badan usoo xaroodaan una qaataan xildhibaanada hashaadada idhikaarka dhinaca kale maamulka koonfur galbeed ayaa shalay waxa u yeertay xildhibaanada ku sugnaa magaalada muqdisho kuwa oo gaaray magaaladaasi beedhabo madaxweynaha koonfur galbeed ayaa la sheegay inuu kulan iskugu yeeray halkaasina kulanka iskugu yeeray ka qaybgalayaan waxaana laogeen kulanka wax looga hadlayo maadaama koonfur galbeed ay kamid tahay maamulada saddexda kuraas ee kamid ah ee markaa la hakiyey kuraastooda oo ay si weyn ay ugu soo horjeesteen madaxweynaha ayaana markaa maamulka ayaa sheegay inay gebi ahaanba xiriirka u jireen oo shaqayntii ka lilacay ra-iisul wasaare rooble ee dhanka howlaha arrimaha doorashada ee dalka warkii subaxnimona waa naginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel